war wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka maanta aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan sagootina la qaatay leera andaren oo muddaxileedkiisu idlaaday
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo daahfuray imtixaan ah ay u fadhiisanayeen ah ardayda dugsiyada sare ee gobolka banaadir
qaramada midoobe oo war ka soo saartay weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga buulamareed
sidoo kale dowlad goboleedyada dalka oo maanta looga fadhiistay imtixaanaadka dugsiyada sare oo ay ka mid tahay galmudug iyo jubbaland soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
yaartana dhegaysataay waa toddobiyo labaatanka bisha shanaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahayeen qodobada warka iyaga duurkuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa daahfuray imtixaan ay u fadhiisanayaan soddon iyo saddex kun oo arday soomaaliyeeda kuwaas oo maanta u fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare furitaanka uu ka hadlay ra-isul wasaare ku-xigeenku waxa uu sheegay in tani ay muhiim u tahay tacliinta iyo waxbarashada guud ee dalka isagoo u jeediyey dardaaran ardayda maanta gelaysa imtixaanaadka dugsiyada sare dhammaan bulsho weyn meel walba ay adduunka kaga dhaqan tahay waxaan ku salaamaya islaanta islaamka assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan marka u horeysa halkan uga mahad celiyo wasaaradda waxbarashada iyo bahweynta waxbarashada oo suurtogeliyey maanta in imtixaan aad u abaabulan laga soo shaqeeyey la ilaaliyey la xafiday la diyaariyey u diyaariyey da'yarta ummadda soomaaliyeed oo ah aayaha dalkan iyo dadkani uu leeyahay waxaa cad sida ka muuqata afartanka dhallinyarada ee halkan hor taagan ee ka shaqaysa miidhiyada dalkani inuu yahay dal da'yar boqolkiiba siddeetan dadkiisu waa da'yar weeye macnaheedu waxa weeye hadba sidii dadkaa wax loo gashado dhallinyarada ah buu aayaha dalkanina noqonaya tacabka la geliyo sida loo diyaariyo sida loogu tabco wax loo baro loo dhiso jidh iyo maskaxba ayaa aayahoodu noqonaya si dhow baannu ula soconnay hawsha ka socota wasaaradda waxbarashada xilligii hore dowladdii hore tii ka horraysay ilaa tan ama geeddii socodka waxbarashadaba waxaa hubaala maalinba maalinta ka dambaysa in tayada waxbarasho ee uu helayo muwaadinka soomaaliyeed ay kordhayso waxaa hubaala in tayada macallimiintu iyo tiraduba ay kordhayso sida aad og tihiin in dhowaan la qaatay saddex kun laguna tala jiro in kumannaan kun oo kale la qaato waxaa hubaala in fursadaha waxbarasho ama scholarship iyo xirfadaha kala duwan ee uu muwaadinka soomaaliyeed baran karaa inay maalinba maalinta ka dambaysa isa sii beddelayaan lana jaan qaadayaan dhaqaalaha adduun ee hadda jira walaalayaal soomaali meelay joogtaba waa inay ogaato aayaheennu inuu ku xidhan yahay sida aynu u dhisno khayraadka dadkeenna human capitalka waxaan la yidhaahdo markaas baynu kalluunkana daban karnaa oo iibgeyn karnaa beerahana falan karnaa tabarna dhalin karnaa waddooyinkana dhisan karnaa cimilada isbeddelkeedana la falgeli karnaa adduunweynaha iyo dalalka dhiggeenna ah la tartami karnaa maalin dhoweyd waxaa dalka soomaaliya uu qayb ka ahaanayay urur dhaqaalaha afrikada bariga east africa economic community ayuu qayb ka noqonayay ergo boqol qof ku dhow oo ka kala socota dalalka iyo ururka ayaa dalkan yimi waxaa loo yeedha howlwadeennada soomaaliyeed ee wasaarad walba ka socda ta shaqada ta waxbarashada ta ganacsiga halkaa waxaa laga cabiraya dalka soomaaliyeed dad ahaan ma u diyaarsan yahay inuu adduunka la macaamilo waxna ay kala iibsadaan waxna soo wada saaraan marka si aynu horumar uga samayno meel walba oo suurtagalah waa muhiim inaynu da'yarteenna wax barno waxyaabaha aan wasiirka ka falanayno haddana uu gacanta ku hayo waxaa ka mid ah in indho xeel dheer lagu eego sidii loo kobcin lahaa loo tayin lahaa waxbarashada ummadda soomaaliyeed xukuumaddan sida goobo fara badan baanu ka sheegnay daryeelka bulshada oo ay ugu horrayso waxbarashada iyo caafimaadku wuxuu u yahay udubdhexaad
dhinaca kaleetana iyadoo oo ay ardaydaasi maanta ku dhow soddon iyo saddex kun oo arday u fadhiisteen imtixaanka shahaadiga ee fasalada dugsiyada sare ayaa waxaa jira qaar badan oo kale oo ka mid ah ardayda iyaguna sanadkan dhammaystay dugsiyada sare kuwaasi oo rajo weyn ka qabay kuna naawilayay mar uun inay galaan imtixaanka dowladda ay haatan ka cabanayaan in iskuulaadkoodii ay u ogolaa waayeen inay imtixaanka dowladda ay galaan waa kuwaan qaar ka mid a ardaydaas oo cabasho ah waxaa warbixintan ka diyaariyey soona jeedinaya waryahayaga elkacas ubaahna cadaalad sababtoo ah annaga iskoolka dhiga jirnay iskoolka dhiga jirnay maamuladiisii wuxuu nagu xujeeyey kaarka inuu dhaho laba boqoloo door qofka isiiya aa kaarkeene wiilkayga labii toban sano wax soo baranayay in markii imtixaanka uu geli rabay la yidhaahdo waxba laguma haro eedhikaarka aan la siinin marka waxaan ka codsanaynaa ardayda inay waxbartaan u diyaarsan in imtixaanka loo fidlayo kan hore hadduu dhaafo imtixaan labaad in loo qabto sidaas ayaa dowladda ka codsanaynaa waxaan ku sugnahay meel aan sidaas uga fogeen wasaaradda waxbarashada waxaa aad u dhooban arday fara badan kuwaasi oo sheegay inaysan qayb ka ahayn imtixaanaadka maanta si rasmi ugu bilowday guud ahaan dalka ardaydan ayaa sheegay inay cabasho ay ka yihiin iskuulaadka ay dhiganayeen islamarkaana waxay sheegeen inay u baahan yihiin cadaalad waxay sheegeen in iskuulaadkooda markii hore ay u sheegeen inay ka qaybgeli doonaan imtixaanaadka balse markii hore balse markii dambe ay sheegeen in markaasi maamulihii iskuulka uu ka qaban waayey teleefoonka islamarkaana sidaas ay ku sheegeen imtixaanaadka ay geli lahaayeen qaarkood oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay doonayaan cadaalad islamarkaana dowladda dhexe ay ka dalbanayaan in arrintan wax laga qabto maadaama maanta oo ah maalinta koowaad imtixaanaadka laba maado ka mid ahna ay dhaafeen ay rabaan in markaasi ardayda sida ay sheegeen inay qayb ka noqdaan maadooyinka kale ay dhiman maadaama sida ay sheegeen ay yihiin ubax dalku soo baxayay qaar ka mid ah waalidiinta iyo sidoo kale ardada iyagu halkan dhooban ayaa la hadla warbaahinta waa kuwan iyagoo markaasi ka warbixinaya dhibaatooyinka markaa ay ugu hareen imtixaanaadka iyo sidoo kale caqabadaha markaasi ku gudban iyagoona markaasi dalbaday inay cadaalad helaan waxaa inta maanta isku imaanay inaan helno cadaalad cadaaladaas oo ah fasalkii labiy tobnaad oo ardayda imtixaanka galaya qaar ka mida aan hanay imtixaanka maanta waa nalaga celiyey maanta ardayda asaageena imtixaanay galooyaan annaga banaanada taagannahay wasaaradda waxbarashada hor taagannahay annaga maanta waxaa u baahanaa cadaalad sababtoo ah annaga iskoolka dhiga jirnay iskoolka dhiga jirnay maamuladiisii wuxuu nagu xujeeyey kaarka inuu dhaho laba boqoloo door qofka isiiya aa kaarkeene labada boqol annagoo sii rabno wax walba diyaar leh inaan imtixaan dowladda galno oo shahaado helno naga go-anta laba boqol wax micnaa mana la-aan xitaa deena naloogu soo hele wax mana la-aan annaga laba boqol waa dhiibayna shahaado darteed waa u dhima karnaaye wuu noo diiday dad qaarna way dhiibeen ayagoo labadii boqol siiyeen oo maantana oo dhikaar siin oo shahaado ay saysan oo maanta derbigii nala taagayiin oo wasaaradda waxbarashada nala imaadeen oo nala rafaasayin maamulihiina markaa wacno moobeelka ma naga qabaayo waalid hadduu wac moobeelka ma ka qabanayo annaga moobeeladu waa baloogaba iska keen saaraba meel kasta balooga naga saara ka wicila macal hurmudda balooga naga saaray maanta waxaa u baahana maanta laba maadaana dhaaftay biri iyo maalmaha soo socda maadooyinka la galaa inaan galno waxaa wasiirka waxbarashada u diraynaa inaa imtixaanka soo socdo aa sideedda maado aan ka qayb galno waxba laguma haro eedhikaarka aan la siinin marka waxaan ka codsanaynaa ardayda inay waxbartaan u diyaarsan in imtixaanka loo fidlayo kan hore hadduu dhaafo imtixaan labaad in loo qabto sidaas ayaa dowladda ka codsanaynaa labiiyo toban sano wax soo baranaya sanadka hadda foonfoorka imtixaanka uu fadhiisan lahaa iskuul buu dhiganaya markii hore iskuulkii ka soo bedeshay iskuul kaloo imaaday iskuulkii kalaa marka imtixaanka foonfoorka markuu galayay be waxay dhaheen maalinkii uu imtixaanka soo dhawaaday lama laguma hayo idhikaarka imtixaanka lagu galayo maamulaha iskuulka uu u bedeshay baa ku yiraahda anaa wax walba kuu xalinayo imtixaankan insha allah waa fariisanaysaa foonfoorka dalbeen waxay tahay inaan imtixaanka aa galno imtixaanka dowladdan aa galno oo maanta subdii oo bilaawatay labada maadcodaan dhaafeen ilaa kidii dambe hadduu dhiman inaan ka qayb galno sababta ugu baaqateen maxay ahayd?
sababta u baaqatun sheegan waa ninka ee, arbacada imtixaan oo oo iskuul soo galnay marka waxaa la khamiisay jimcaha ee dhakaarka la qeybaa jimcihii markii la gaarana wax ee dhakaarna lama siin ee, haddana ardayda iskuulka basa lagu qaadi jiray waxaas bas waxaa la madax taawasha madax taawasha la sameeyey madax taawasha markii la sameeyey iskuulka imaana wax ee dhakaar waaweyni maamulihii markaa wacni moobeelka wadansan ma- ma qabaa moobeelka maalinta khamiista ayadaa naloo sheegay ilaa haddeertaanne wax ma haysano dhikaarna ma haysano Eh, lacag laba boqolna waa naga qaatay Eh, marka waxaan ka cosaynaa dowladda s- federaalka soomaaliya iyo wasiirka eh, waxbarashada inuu garabna siiyo maanta iskoolkuma xirna Eh, waxay ku xiran tahay wasaaradda wasaaradda waxaan ka codsanaynaa imtixaanka inay naga qaadaan Eh, arday badanaa jirto oosan eh, ku dureefaysan waalidkood wax haysan si dhibla wax lagu darqeyl wax lagu baray marka ardaydaasaan ka mid nahnay afar sano oo dusho sarana waa soo dhigannay marka waxaan rabnaa wasaaradda waxbarashada haddeertaan arrinteena maamul waa ka gudubtay wasaaradda wax- wasiir faarax ay hoos taagan tahay wasiir faarax waxaan ka codsaynaynaa inuu wax noo qabto oona garab taagnaado ardada waxaana madaxweynayaasha dalka so- iyo iyo waxaan dhinaca kaleetana jumciyadda qurmaha ka dhexeysa ee qaramada midoobay ayaa war ka soo saartay weerarkii dagaalamayaasha shabaab ay ku qaadeen saldhigga buulamareer ee gobolka shabeellada hoose sida faafahinta warkan uu ku eegayo suleymaan alcadaale war ka soo baxay qaramada midoobey ayaa waxaa si adag loogu cambaareeyey weerarkii xooganaah ee shalay al-shabaab ay ku qaadeen magaalada buulomareer ee gobolka shabeellaha hoose kaasi oo lagu beegsaday xerada ciidanka atmis ay guleeyihiin halkaasi sidoo kale waxa ay qaramada midoobay ay sheegtay inay ka xun yihiin weerarkaasi oo askar badan lagu di- looga dilay ciidamada admis gaar ahaan ciidanka uganda sidoo kale waxa uu dacsi u diray ehelada shacabka iyo dowladda uganda oo ay ka soo jeedeen askarta ku dhintay weerarkaasi oo qaraxyo ku bilowday waxaa kale oo intaasi ay ku sii dartay qaramada midoobey in weerarkani uu muujinayo siday weli halis u tahay kooxda al-shabaab oo haatan dagaal adag kula jirta ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa howlgalka afrika ee atmis dhinaca kale waxaa uu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in cadaaladda la horkeeno kooxihii ka dambeeyey weerarkaasi si dalaabo adag looga qaado ugu dambeyn waxa uu shaaciyey qaramada mido in qaramada midoobay ay sii wadi doonto taageerada dhinaca ammaanka oo ay siiso dowladda federaalk soomaaliya al-shabaab ayaa sheegatay in weerarka saldhigga buulamareer ay ku dileen in ka badan ilaa iyo boqol soddon iyo toddoba askari oo ka tirsan howlgalka midooda afrika ee admis gaar ahaan kuwa uganda oo ku sugnaa iyo- een, saldhigga iyaga iyagu oo saldhigga ay weerarka ku qaadeen dagaalamayaasha ee dagaalamayaasha al-shabaab shee- sheegashada kooxda ama dagaalamayaasha al-shabaab si madax bannaan looma xaqiijin karo si kastaba haatee kooxda al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay kordhisay weerarada ee ku qaado saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidamada admis iyo sidoo kale kuwa dowladda soomaaliya
warkii duura aad kala socoteen raadiyaha dalsana waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel